aad baad u mahadsantahay maxamed daahir tan iyo horraantii bishan muxaram ee sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay fuliyeen weeraro kala duwan oo lagu beegsaday askarta shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo kuwa dowladda federaalka waxaan halkan kusoo gudbin doonaa ee weeraradii dhacay tan iyo bilowgii bishan oo maanta mareysa ee lix iyo toban haddii aan ku horeyno kowdii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed toddobada juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo axad ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo deegaanka goofguduud buurey qarax kula beegsadeen mooto ay la socdeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxaasi lagu dhaawacay hal askari maalinkii ka horreeyey axadda ee sabtida ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kamiin ah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidanka uganda oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada kamboni iyo sariiraha ee xadbeenaadka gobolka jubbada hoose uu la wadaago dhulka muslimiinta ay xoogga ku haysato dowladda kenya waxaa kamiinkaasi lagu dilay ugu yaraan saddex askari oo kenyaan ah halka lagu dhaawacay lix kale habeennimo axadda kowda muxaram kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada kuna beegneed toddobada juulaay laba kun afar iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka xabashida etoobiya ee deegaanka halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan isla maalinkii axadda waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidanka uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ee atmis iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo marayay deegaanka celwareegow ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa lagu gubay gaari taaw ah oo ay wateen ciidamada uganda waxaana ku dhintay saddex askari oo yugandhees ah oo uu ku jiray taliyihii watay ciidanka kolonyada ah iyadoo sidoo kale ay dhaawacmeen saddex askari oo ka tirsan isla ciidanka uganda waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyadoo laba kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale weerar kamiin ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyadoona laga furtay qorigii iyo booshkii uu ku hubaysnaa labadii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegneyd sideedda juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo isniin ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta maamulka koonfur galbeed ee deegaanka goofguduud buurey oo hoos taga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen fariisin ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen gudaha degmada waajid ee gobolka bakool waxaa weerarkaasi lagu dhaawacay laba askari halka uu dab qabsaday teendhe xerada ugu tiilay askarta la weeraray iyadoo ay la basbeeleen wixii hub iyo saanad ciidan ah ee ku dhex jiray geesta kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kamiin ah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada kamboni iyo sariiraha ee xadbeenaadka gobolka jubbada hoose uu la wadaago dhulalka muslimiinta ay xoogga ku haysato dowladda kenya waxaa kamiinkaasi lagu dilay saddex askari oo kenyaan ah halka lagu dhaawacay sideed kale saddexdii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed sagaalka juulaay laba kun afar iyo labaatanka barqanimo talaado ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar qorshaysan ka fuliyeen deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose waxaayna beegsadeen askar xilliga weerarka dhacaya ku sugnaa buundada deegaanka kuwaasoo doonaya inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka beriire waxaa weerarkaasi lagu dilay laba askari oo uu ku jiray sargaal lagu magacaabi jiray qadar awoowe kaasoo ahaa taliya ku-xigeenkii zaadka ee ururka koobaad ee gorgor sidoo kale waxaa lagu dhaawacay lix askari oo uu ku jiray taliyihii ururka koobaad ee gorgor oo lagu magacaabi jiray cabdisalaan jaamac oo uu xilligaasi soo gaaray dhaawac garaab ah balse goor dambe la xaqiijiyey inuu u dhintay dhaawacii soo gaaray isla maalinkaas waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen gaari cabdibila ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano boliis militario kaasoo marayay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwa ee magaalada muqdisho waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka afartii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed tobanka juulaay laba kun afar iyo labaatan habeennimo arbaca ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay isla habeenkaas waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen guriga uu degmada waajid ka degan yahay sargaal lagu magacaabo ukud sargaalka ayaa si diqi ah kaga badbaaday qaraxa la doonayay in isaga lagu qaarijiyo balse waxa uu burbur xoogan uu soo gaaray gurigiisa barqanimo arbaca ah isla afarta muxaram ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal xoogan waxa ay ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa duleedka deegaanka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose ugu yaraan soddon iyo kow askari oo ay ku jireen laba sargaal oo kale ahaa bashaar oo ahaa taliyo urur iyo ku-xigeenkiisii iyo axmed oo isana ahaa taliyo urur ayaa lagu dilay dagaaladan toddoba iyo toban kale oo ay ku jiraan laba sargaal ayaa sidoo kale lagu dhaawacay dagaalada waxa ayna kale yihiin cabdikaafi oo ah taliyaha ciidanka ku sugnaa buule xaaji iyo bashiir oo isana ah taliyo ku-xigeenka ciidankii ku sugnaa isla deegaankaas halka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo furteen hub gaadiid rasaas waxaana afar ka mida gaadiidka ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ahaayeen kuwa loo yaqaano cabdibilaha oo dhammaantood ay qoryo ku rakiban yihiin shantii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed koob iyo tobanka julaay laba kun afar iyo labaatanka habeenimo khamiisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xere ee askarta jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan sidoo kale waxaa la weeraray xere ay askarta kenya ku leeyihiin deegaanka dhamase oo hoos taga degmada lafay ee gobolka mandheera oo ka mid a dhulalka muslimiinta soomaaliyeed ee ay xooga ku haysata dowladda kenya lixdii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed laba iyo tobanka juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo jimcaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kamiin ah u dhigeen askar ka tirsan maamulka jubbaland oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka yoontoy oo ka mida deegaanada hoos taga magaalada kismaayo isla jubbada hoose waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga askarta maamulka jubbaland ee deegaanka qaamqaam oo isna hoos taga ee magaalada kismaayo waxaana halkaasi ka dhacay ee dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale howlgal ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sheikhay shariif oo ka mid ahaa garsoorayaasha maxkamadda dowladda federaalk ee gobolka banaadir toddobadii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed saddex iyo tobanka juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo sabti ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaay weerar ku qaadeen xerada askarta shisheeye ee atmis gaar ahaana kuwa uganda ay ku leeyihiin deegaanka laanta buuro oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose sidoo kale waxaa isla habeenkaasi weerar lagu qaaday saldhigga askarta dowladda federaalka ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca wadada xeebta ah ee isku xirta muqdisho iyo marka maalinkii sabtida dagaalo lagu jebiyey askarta dowladda federaalka ayaa waxa ay ka dhaceen duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan dagaaladaasi ayaa waxaa lagu dilay koob iyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka lagu dhaawacay afar iyo toban kale waxaana goobta dagaalka ay uga carareen meydadka shan askari dagaaladaasi waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen laba qori oo a k forty seven ah iyo boosashkooda iyo siriska qoriga bkm ka ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar dhabagal ah u dhigeen kolonyo askar ka tirsan dowladda kenya oo ku socdaalayay halka loo yaqaano wadada hareer jiire oo hoos tagta degmada baanasa ee gobolka mandheera oo ka mid a dhulka n f d kamiinkaasi oo markii dambe isku bedelay dagaal culus ayaa waxaa lagu dilay sagaal askari oo ka tirsan dowladda kenya halka lagu dhaawacay labaatan kale iyadoona dowladda kenya ay xilligaasi sheegtay inay nolol iyo geeri toona ku la-dahay shan askari geesta kale isla maalinkaasi weerar kamiin ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo waninle oo u dhexeeya degmada ceeldheer iyo deegaanka masagawaay iyo gobolka galgaduud ayaa lala eegtay askar ka tirsan dowladda federaalka ee waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari iyadoona laga soo furtay qorigii uu watay sideeddii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed afar iyo tobanka juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo axada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada ciidanka xabashada etoobiya ee degmada xudur ee gobolka bakool sidoo kale qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku gubeen gaarin nooca haartoobka ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa maalintii axadda ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo afar ka mid a ay garaab ahaayeen isla maalinkaasi qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka waninle ee duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa lala eegtay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay sideed askari oo ay ku jireen laba sargaal oo lagu kala magacaabi jiray ayuub qaanda oo ah taliyo horin ka tirsan ciidanka dowladda federaalka iyo cali xasan oo ahaa taliyo ka tirsan maleeshiyaadka macuusleyda sidoo kale qarax ka dhacay duleedka buulaburde ee gobolka hiiraan ayaa lala eegtay askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen sagaalkii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed shan iyo tobankii juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo isniina camaliyad nafurnimo ah ayaa waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho taasoo lala eegtay goob isu imaatin ah oo ay ku caweynayeen shaqaalaha dowladda federaalka sida howlwadeenada wasaaradaha sirdoonka iyo ilaalada xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka waxaana camaliyadaasi lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban xubnood halka ay ku dhaawacmeen tira intaasi ka badan isla habeenkaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ee deegaanka halgan ee bariga gobolka hiiraan sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen askarta shisheeye ee atmis gaar ahaana kuwa uganda xere ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose iyo saldhigay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka berire ee isla gobolkaas geesta kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen xerada askarta kenya ay ku leeyihiin degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid a dholalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday xerada waxaana ka dhashay khasaare nafeed isla maalinkii isniinta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada la yidhaahdo xero koobaad oo ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada luuq ee gobolka gedo maalinkii isniinta dagaal xoogan oo lagu jebiyey askarta dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaanka waninle ee duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana dagaalkaasi lagu dilay toddoba iyo labaatan askari halka lagu dhaawacay soddon iyo sideed kale tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada oo ku beegneyd lix iyo tobankii juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo talaado ah qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay gaashaanle caydiid maxamed cabdi gurey oo ahaa taliyo ku-xigeenkii ururka siddeetan iyo saddexaad ee guutada afar iyo tobanka oktoobar kaasoo sida la sheegay dhibaatooyin badan ka geystay deegaano ka tirsan gobolkaas isla habeenkaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kamiin ah la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo si dhuumaalaysi ah ugu safrayey qaybo ka mid a gobolka gedo askarta oo tiradooda u ahayd saddex askari ayaa waxa ay ka soo baxeen degmada ceel waaq iyagoona kusii jeeday beled xaawo waxa uuna weerarku ku qabsaday deegaan lagu magacaabo yadow oo qiyaastii sideed iyo labaatanki kilomitir u jira ceelwaaq weerarka ayaa lagu dilay dhammaan saddexda askari waxaana lagu kala magacaabi jiray mustafey bashaar iyo xasan cabdi aadan sidoo kale isla maalinkii talaadada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kamiin iyo qarax isugu jira askar ka tirsan dowladda federaalka kula beegsadeen inta u dhexaysa degmooyinka luuq iyo doolow oo ka wada tirsan gobolka gado waxaana ku dhaawacmay saddex askari koob iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada oo ku beegneed toddoba iyo tobanka juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo arbaca ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ee degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose isla habeenkaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga askarta dowladda federaalka ee xaafadda mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maalinkii arbacada dagaal culusa u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay saddex askari isla maalinkaas qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaana kuwa booliis militariya loo yaqaano oo lugeynayey waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale askarta qaraxa lagu dilay ayaa waxaa ku jiray sargaal lagu magacaabi jiray cadde labiiyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada oo ku beegneed siddeed iyo tobankii juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo khamiisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta shisheeyaha atmis gaar ahaana kuwa uganda ay ku leeyihiin deegaanka golweyn oo hoostaga degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose saddex iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada oo ku beegneed sagaal iyo tobankii juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo jimco ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta dowladda federaalka ee xero baraxow oo ku taalla magaalada baardheere ee gobolka gedo sidoo kale howlgal ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab subaxnimadii jimcaha saddex iyo tobanka muxaram ay ka fuliyeen gudaha deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu dilay kuudhow cabaas oo ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka laba qarax oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla maalinkaasi ka fuliyeen isla beriire ayaa lala egtay askar ku sugnaa deegaankaasi waxaana qaraxyadaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale afar iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada oo ku beegneed labaatankii julaay laba kun afar iyo labaatanka habeenimo sabti ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha degmada buulaburde ee gobolka hiiraan isla habeenkaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga iyo fariisimaha ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka berire ee shabeellaha hoose maalinkii sabtida afar iyo tobanka muxaram qarax ka dhacay degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay la beegsadeen gaari uu la socday jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo ah taliyaha hogaanka canshuuraha ee dowladda federaalka jenaraalka ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa waxaase ku dhintay darawalkiisii gaariga u kaxaynayey halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba askari oo ilaalo u ahayd shan iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed koob iyo labaatankii juulaay laba kun afar iyo labaatanka habeennimo axadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ee degmada qansax dheere ee gobolka baay isla habeenkaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta etoobiya ee elaboorka degmada baardheere ee gobolka gado sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen xerada askarta dowladda federaalka ee xarunta w f b ee degmada garbaharey ee isla gobolkaasi gado maalinkii axadda shan iyo tobankii muxaram oo ku beegneed maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kamiin ah u dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay duleedka deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari halka laga soo furtay qorigii iyo booshkii uu ku hubeysnaa habeenkii xalay qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay askar ka tirsan dowladda federaalk oo halkaasi ku sugnaa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari sidoo kale isla xalay qarax ka dhacay ee sarkuusta ee nawaaxiga x control afgooye ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada laba iyo labaatanka juulaay laba kun afar iyo labaatanka maanta oo ah maalin isniina ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa weeraro cagmarino ah waxa ay kula jarmaadeen ilaa saddex fariisin oo ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaano dhaca ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose